raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beeganta shan iyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka duhurnimo ee rediyo muqdisho waxaa ugu doonoon guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ayaa maanta furay shir wadatashiya oo la xidhiira dhismaha dowladaha hoose kaasi oo ay ka qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo maanta kormeeray qaar ka mid ah kawaanada kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dibudhis ay ku samaynayso wasaaradda kawaanada kalluunka ee magaalada muqdisho isaga oo sheegay in ay hirgelin doonaan goobo lagu kaydiyo kalluunka wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey horumarada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ay ka sameeyeen howlgallada dalka saddexdii bil ee lasoo dhaafay kulan lagu dhiirigelinayay sida ay bulshada uga qayb qaadan karto bixinta canshuuraha dowladda iyo ahmiyadda ay u leedahay dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho habaaraadka caalamkana waxaa ugu dooroon madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo dhoweeyey hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha ruushka ninka lagu magacaabo valadimir putin kaasi oo ahaa in ruushka qayb ka mid a ciidamadiisa uu kala baxayo waddanka siiriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee rediyo muqdisho haatana kusoo dhawaada isagiioo faahfaahsan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ciidiid ilkaxanaf iyo kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha nasre bashiir cali ayaa ka waramaysa
wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda tamartiyo biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwasahra cabduqaadir cabdiraxmaan ayaa maanta loo dhaariyey xilkaasi waxaana ka qayb galay munaasabadaasi lagu dhaarinayay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka abukaate ceydida cabdulaahi ilkaxanafa ayaa dhaariyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u magacaabay islamarkaana uu aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacad ah oy danta dalka oo ay danta dalka dadka dadka iyo diinta ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale ee dalka
kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane mahad cabdale cawad ayaa marwasahra cabduqaadir ugu hambaliyey xilka cusub ee loo dhiibay una rajeeyey in alla ugla garab galo hawsha loo igmaday
waxaan leenahay mabruuk walaasheen oo ah xildhibaanad runtii ilaa iyo sanadkii labada kun ilaa iyo hadda xildhibaanad ahayd haddana ku biirtay xukuumadda waxaan u rajaynaynaa inay waajibaadkeeda u gudato sida uu qabo dastuur wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya sahra cabduqaadir cabdiraxmaan oo aan waraysi gaar ah la yeeshay dhaarinta kadib ayaan weydiiyey waxyaabaha u qorshaysan inay kusoo kordhiso wasaaradda tamarta iyo biyaha
markii aan arkay baahida saad la socoto gabdhaha wasiirada ah ee iga horeeyey wasaaradaha waxay ka shaqeeyaan dhinaca bulshada marka haddaan nahay haweenna waxaan jecelnahay in aan bulshada wax ka kabno marka booskaas bosishankaas oo baahi badan ka jirto oo biyaha ay yihiin waad la socotaa biyaha waa nolosha ilaaha ku sheegay qur-aankiisa ma waxaa la yiri aayad qur-aan oo sheegaysaa jirta ma xayi kulli shay yani ma biyuhu waxay ka dhigaan wax kasta nololay ka dhigaan marka biyaha waa wax loo baahan yahay wadankeenana aada iyo aad ayaan ugu baahannahay waad la socotaa hadda qayladhaanta iyo iyo iyo qalalaasaha ka jiro ee ee maarata ku salaysan dhinaca biyaha marka waxaan jeclahay ilaahay inuu igu garab galo oo aan ka shaqeeyo hawshaas dardarna aan geliyo hawsha biyaha sahra cabduqaadir cabdiraxmaan oo loo dhaariyey wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda soomaaliya ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxayna ka mid ahayd ilaa dhismihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka jabuuti
ku-simaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ayaa maanta fura shir wadatashiya oo la xiriira dhismaha dowladaha hoose kaasi oo ay ka qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada dalka sida uu ku waramayo maxamed xasan cali
kulankan wadatashiga ee looga hadlayay hanaanka loo marayo dhisidda dowladaha hoose iyo la xisaabtanka hay-adaha heer maamul oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxaa ka qayb galay ku-simaha ra-iisul wasaaraha wasiiro xildhibaano xubno ka tirsan dowlad goboleeda dalka ka jira iyo maamulada shabeellada dhexe hiiraan iyo gobolka banaadir kaasoo ka furmay maanta magaalada muqdisho shirkan oo socon doona muddo shan cisho ah ayaa waxaa lagu falanqeyn doonaa hanaanka qaran ee loo marayo dhisidda dowladaha hoose iyo sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa adeegyada dowladnimada xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka brofeesor yaxyo cali ibraahim oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay in muddada uu socdo shirka diiradda lagu saari doono qodobo aas-aasi u ah nidaamka dowladaha hoose
marka waxa aan rabno inaan tale ka dhiibano waxaa waaye saddexdaa af shanta shay oo meesha ku qoran sida ugu wanaagsan ee loo dhigi karo waxa meeshaas ku qoran oo waxaa idinka leedihiin wasaaraddu waxay arrintan ka tahay fududeeye waxaan ka nahay kaliya inaan idin isugu kiin yeerno inaan bilowga hero draftiga aan soo samayno kadibna aan ku wada shaqayno sidii aan dokumentigaas uga dhigilayn mid rasmi ah waxaa kaloo dhaliyay arrintan waxaa kaloo dhalisay caqabad dabcan timid ayaa waxay dadejinaysaa in arrintan la sameeyo waxaad ogtiin hadda degmooyinka dalka siyaabo kala duwan ay hay-ado kala duwan uga howlgalaan marka bal haddii aad ogaan lahayd haddii kale ka waran haddii subax subaxda ka mid ah oo n g o kugu yimaado xafiiskaaga adigoo wasaaradda arrimaha gudaha joogtid oo ku yidhaahdo degmo ka mid a ka soo qaad bakool ama ka mida gedo ayaan waxaan ka samaynayaa maamul degmo bal qiyaasa waxaa laga yaabaa inuusan gobolkaas ogeyn qofkii mas-uulka ka ahay dowladdii heer gobol inaysan ogeyn dowladdii federaalna inaysan ogeyna laga yaabaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa ergada ka qayb galaysa shirka ku soo dhoweeyay caasimadda
waxaan rabaa inaan idin casuunno oo aan habeen habeennada ka mid ah dowladda hoosaan rabaa inaad dhistiin aqallaan rabnaa inaad samaysiin marka aqalka ugu curusan oo ugu da'da weyn oo aqalka dowladda hoose la yidhaahdo ayaan idinku casuumaynaa haddii ilaa yidhaahdo maalinta maalinta shirka la xiro habeenkeeda haddii ilaa yidhaahdo waxaana ka codsanaynaa wasiirka cadaaladda iyo wafdigaan isagoo hogaaminaayo iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo kulli habeenkaas inaan meeshaas aan ku wada cashayno madaxda naga sarraysana asiga uu noo marti qaado ayaan karicaan ka codsanaynaa habeenkaasaan bal aqal dowladdoosaan tusaynaa saad aqallo qurqurux badan u dhistiin
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay muddada uu socdo shirka in ay talooyinkooda ku darsadaan qabiiqoraaleedka ku saabsan dhisidda dowladaha hoose ee halkudhigiisuu yahay wadajir
waxaan rabaa mudane ra-iisul wasaare maanta sida aad arkayso barnaamijka halkan loo fadhiyo ee ah aan wada tashanno waxaan u malaynayaa aan wada tashanna wax ka fiican ma jiro wax ka fiican maa jira aan kuu taliya ma aha waxaan aan soo jeediye ma aha aan wada tashanna waa aan wada tashannana ay ka soo baxdo aan wada jirno yaan wada tashi rabin yaan rabin in la wada jiro qofkii labadaa diida waa wax kale waxaan rabaa marka
ku-simaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi jaamac ilkajiir oo furay shirka ayaa sheegay in dowladnimada ay lafdhabar u tahay in la helo dowladda hoose awood leh
laakiin dowladda hoose waa la yaqaana dowladda hoose waa dowladda ay ka soo bilaabato actually lafdhabarta ah iyadaa lafdhabara dadka waxa la nool oo tuulooyinka iyo miyiga iyo beeralayda la nooli waa degmada laakiin central governmentka maaha marka dowladdaas haddii aanay adkayn haddii aanay dhaqaale ku fulan haysan haddii aanay muxuu ahaa u adeegin bulshada waxaa ma hagaagaya
kaasi waxa uu ahaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda waxa uu u dambeeyey warbixintii maxamed xasan cali wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ayaa waxa uu sheegay in ay dib u dhis ku sameynayaan kawaanada kalluunka ee gobolkani banaadir isagoo sidoo kale sheegay in ay sameynayaan meelo lagu keydiyo kalluunka hadalkani waxa uu jeediyey kadib markii uu maanta booqasho ku tegay qaar ka mid ah kawaanada kalluunka ee magaalada muqdisho cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa tafaasiisha warkan eegaya wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya maxamed cumar caymo iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaas ayaa maanta marka hore waxa ay kormeer ay ku tageen warshad lagu sameeyo doomo loogu talagalay kalluumaysatada soomaaliyeed taas oo ku taala degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir iyadoo maamulka shirkadda ay warbixin ay ka siiyeen qaabka warshadan ay doomaha u samayso wasiirka iyo agaasimaha guud sidoo kale wasiirka iyo agaasimaha guud waxa ay kormeereen xeebta liido iyo kawaan kalluun oo xeebtaasi ku yaala inta ay kormeerka ku jireen ayaa waxaa la socday maamulka degmada cabdilcasiis intaas kadib waxa ay u dhaqaaqeen kawaanka kalluunka degmada xamarweyne halkaas waxaa ku sugnaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo iskaashatada kalluumaysiga wasiirka iyo mas-uuliyiintii la socday ayaa u kuurgalay xaaladda ay ku shaqeeyaan kalluumaysatada cabdi maxamed cilmi waa guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kalluumaysatada waxa uu wasiirka iyo mas-uuliyiintii la socdaba uu u sheegay in ay ka liitaan qalabka ay ku keydiyaan kalluumaysiga iyo weliba meelaha ay ku ganacsadaan
mudana wasiir iyo agaasime iyo gudoomiye gudoomiyaha degmada iyo injineer faw waxaan idiin sheegaynaa inay meeshaan ka jirto kawaanku waa yaryahay saad u soo aragtay meesha wax lagu gadayo iyo meesha lagu qalaba isku kor yaaliin ma is anfici karto waxay noqonaya meel gooniyahoo kalluunka lagu gado kisa noolnool iyo meel lagu qalo si loo dhaqo nadaafada ugu helo in la helo waa muhiim meel stooroo lagu qaboojiyo oo wax lagu kaydiyo in la helo waa muhiim
wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maxamed cumar ceymoy ayaa isna sheegay in ay dareemayaan dhibka iyo marxaladda adag ay ku shaqaynayaan kalluumaysatada soomaaliyeed isaga oo u ballan qaaday in wasaaraddiisu ay wax badan ka qaban doonto meelaha ay ganacsatada kalluumaysiga ay ku shaqeeyaan iyo qalabka intaba
waan dareemaynaa kulligeen baahida meesha ka taagan waa wada arku haynaa meesha wax lagu gaduuhayo waa arku haynaa meesha wax lagu kaydina waa arku haynaa waxay kacwadan hadda waxay tahay meesha laftigeeda wax lagu gadayey oo cidhiidhi ah oo yar soomaysan ahayn meesha wax lagu kaydinayay oo meeshan aan arku hayna ah oo aad tiri malaayiga haddii uu yaraado waaba yaryaaba laakiin haddii malaayiga uu badan yahay ee la soo saaro oo u bixi waayo meeshii lagu kaydi lahayo waa meeshan aad arku haysinoo meel wax lagu kaydiya maanta arrintaas hore aan ku wada hadalnay haddana waxaan ballanqaadaynaa hadduu alla hawooda la ogolaado oo maanta kormeerka naga ku saabsaneed waxay ahayd inaanu aragno baahideena si aan talaab u qaadno waan aragnay talaabadeedaan qaadaynaa hadduu alla hawooda la ogolaado annakoo ummadda soomaaliyeed iyo dadkii arrin ku howlsanaay la kaashanayna waxaan allaha wadala ka rajaynaynaa insha allah in waxyaabahan baahida aha ee maanta deg deg ah ee taagan in laga baxo dhawaan hadduu alla yidhahdo insha allah
wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ku jiray dadaallo uu ku horumarinayo kheyraadka badda iyo tababaro in la siiyo kalluumaysatada soomaaliyeed
wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xarunta xalana ee magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin kaga bixiyey horumarada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya oo isgarabsanaya ay ka sameeyeen howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka soconaya dalka muddadii saddexda bil ee lasoo dhaafay cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya shir jaraa'iduu ku qabtay xarunta ugu weyn howlgalka amisom ee soomaaliya ee xalane ayuu faahfaahin kaga bixiyey farancisco madeyra madaxa howlgalka amisom ahna wakiilka gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya waxqabadka howlgalka amisom saddexdii bilood ee lasoo dhaafay master madeyra ayaa ugu horeyn ka hadlay howlgalkii ay ciidamada qaranka iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ay ku qabteen deegaana hoostaga gobolka shabeellaha dhexe
we have achieved good results recently in our military operations in Middle Shabelle region.
amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliya oo iskaashanaya waxaanu gaarnay guulo la taaban karo howlgalkii aannu ka samaynay magaalooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaan dib u riixnay maleeshiyaadka al-shabaab waannu sii wadaynaa ilaa aannu ka dhammaystirno dhammaan goobaha ay haraadiga ku yihiin dadaalladan waxay sababeen inaan fududeenno adeegyadii bulshada muhiimka u ahaa sida in la gaarsiiyo qalab iyo adeegyo kale waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah eelbaraf iyo biyo cadde to the newly liberated areas. In towns such as El Ade- El El Baraf and Bioka- Bioadle, Adle, hirgelinta qodobadii ka soo baxay shirkii jabuuti ay ku yeesheen madaxda waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayuu ku sheegay inay muhiim u tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada
if implemented as planned, haddii loo hirgeliyo sida loo qorsheeyey go'aankii ay sameeyeen madaxda waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya shirkii ay ku yeesheen waddanka jabuuti waxa ay faa'iido u tahay soomaaliya iyo in horumar la taaban karo laga sameeyo dagaalka lagula jiro argagixisada madaxa howlgalka amisom waxa uu bogaadiyey tallaabooyinka loo qaaday doorashada sanadkan dhacaysa wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa ciidamada qaranka iyo kuwa amisom amniga ayuu ku tilmaamay inay muhiim u yihiin bulshada waxa uu ugu dambeyn sheegay in dadaalkoodu ay isugu geyn doonaan sidii loo furi lahaa waddooyinka argagixisadu ay go'doomiyeen isagoona farriin u diray bulshada soomaaliyeed taasoo ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab we are doing our best to make sure that when the towns are liberated,
waxaan isugu geyn doonnaa dadaalkeenna oo dhammi inaan hubinno in magaalooyinka laga xoreeyo cadowga waddooyinka xidhiiriya ay furan yihiin bulshadu waxa ay indha iyo dhagaba u yihiin waddanka waxaan leennahay qaata doorkeenna noo sheega halka ay al-shabaab ku dhuumanayaan taasi dembi kuma lihidin
any crime by telling us where Al Shabaab is, because Al Shabaab wants to destroy all of us.
cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda sooshense laguna dhiirogelinayey sida ay bulshada uga qayb qaadan karaan bixinta canshuuraha dowladda iyo ahmiyadda ay u leedahay bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho muuse cismaan abtow ayaa ka qayb galay warkan ayuuna ka diyaariyey
kulankan wadatashiga oo loogu hadlayey sidii bulshada soomaaliyeed loogu wacyigeli lahaa ahmiyadda ay leedahay bixinta canshuurta dowladda oo uu soo qabanqaabiyey jiliyaashaan dawliga ahayn koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sooshansa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubin ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ururada bulshada rayidka ururada bulshada rayidka ah dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale lagu casuumay waxaana inta uu socday kulanka diiradda lagu saaray sida bulshada soomaaliyeed loo bari lahaa muhiimadda ay leedahay bixinta canshuurta dowladda iyo sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen bulshada soomaaliyeed liibaan bili xiirey oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi waxaa lagu go-aamiyey ilaa lix qodob lixdaas qodob waxaa ka mid ahaa in horta la sameeyo wacyigelin guud oo ku saabsan muhiim- muhiima- muhiimadda ay leedahay waxqabadka canshu- canshuuraha waddanka iyo in la abuuro dakhli canshuura oo waddanku iska leeyahay midda xigta waxay tahay in la habe- la habeeyo dib u habeen lagu sameeyo habka canshuuraha loo aruuriyo hay-adaha dowladda oo dhan midda kaleoo saddexaad waxay ahayd in la mideeyo dakhliga la siiyo ama la jaro dadka marka canshuuraha laga qaadayo isla markaana lagu caddeeyo cad- cadadda laga qaadayo qof kasta oo muwaadin ah loogana qaadayo canshuur ahaan in dowladda ay la timaado nidaam cad oo ku saabsan habka canshuuraadka oo loo aruurinayo oo qeexan gudoomiyaha jaliyaasha aan dawliga ahayn koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cabdulaahi maxamed sharwac oo ka hadlay kulanka ayaa ku booriyey bulshada soomaaliyeed inay bixiyaan canshuurta dawladda si bulshadu ay u helaan adeegyada asaasigu ah
annaga waxaan u lahayn muwaadinku canshuurta ha bixiyo waa laba shay midda koowaad waxaa waaye dowladdu canshuur la-aan ma shaqayso haddeer dhaqaalaha ugu horeeya ay dowladu ku xisaabtamayda waa canshuurta waay dadku ay bixiyaan midda labaadna waxa waaye maadaama aan hadda dhowr soddon iyo sano aan waxba la bixinaynin dadku inay sii ogaadaan in canshuuro ay soo socoto oo wacyigelinta aan ka qayb qaadano annaga ah soshans ahaan in aan ka qayb qaadano in canshuurta la bixiyo canshuurta in dadku ay bixiyaan laakiin ay xisaabtamaan ay yidhahdaan war intaasoo canshuurahan bixinaya maxaana loo kugu bedela wadadii ma hagaagsana iskoolkii muxuu ah mataqaanaa waa lacag isbitaalkii waa lacag muxuu ah tallaabo kastoo la qaadaaday waa lacag nolosha oo dhan amniga weliba ugu horeysa amniga ayaa wanaag oo dhami ka bilowda wadanka qof walba ay meesha uu ku nool yahay inay amni noqoto waxyaabaha la sugayo waa marka canshuurta la baxsho xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey qaabka uga habboon ee bulshada soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan karaan bixinta canshuurta dowladda waajibka ugu horeeya amniga inay ku qabato waxbarashada caafimaadka jidadka biyaha iyo nalka waxa weeye kolka cashuurta la qaadayaa waa inay noqotaa cashuur sharci lagu qaaday oo kolkaa fulinaysa waa yacni dadweynuhu waajibaadkuu dowlo uga baahna xuquuqdiisiina ay dowladdu ku fulinayso cashuurtu waa taa sida ay sheegeen guddoomiyaha iyo sheekhuba sidaa la adligay waynu u baahan nahay
xildhibaan cabdi xaashe ayuu ahaa warkii wuxuu u dambeeyey muuse abtoow wararka dibaddana waxaa ugu dooron madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa soo dhoweeyey go-aanka ruushka uu ku shaaciyey in ciidamadiisa qaybta ugu muhiimsan uu kala baxayo wadanka syriya afhayeenka waa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jarmalka ayaa sheegay in go-aankaasi uu qaatay ruushka in ay dhabarjab ku noqon karto madaxweyne bishaar al asad islamarkaana ay cadaadis ay ku saari karto in uu ogolaado wadaxaajoodka iminka xalka loogu raadinayo cilaada muddada shanta sano ka soconaysa wadanka syriya madaxweyne putin ayaa kadib kulan uu la qaatay wasiiradiisa difaaca iyo arrimaha dibadda waxa uu ku sheegay in uu soo afjaray caawintii howlgalka dalka syriya ee madaxweyne bishaar al asad waxaana uu sheegay putin in uu guuleystay inta badan faragelintii ruushka uu ku sameeyey wadanka syriya afhayeen u hadlay dowladda ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne putin uu taleefanka ka wacay madaxweynaha suuriya bishaar al asad isla markaana uu u sheegay go-aanka ruushka uu ka qaatay arinta syriya warkii duhurnimo radio muqdisho aniga intaa ciddii uu seego waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho donet